Jasiiradda Kooyama, oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa u dalxiis taga dad aad u badan kuwaas oo intooda badan ka taga gudaha magaalada Kismaayo iyo dad ka yimaada gobollada dalka si ay sawirro xasuus ah ugu soo galaan uguna dalxiis tagaan goobaha aadka u bilicda qurxoon ee halkaasi ku yaala. Jasiiradda Kooyama ayaa ah deegaan xeebeed aad u qurux badan, aadna ugu wanaagsan dalxiiska, waxaana safarkeeda inta badan lagu yimaadaa oo laga soo galaa dhanka badda iyadoo doon laga soo raaco xeebaha magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Kismaayo iyo dhalinyaro ka timid caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa deegaankaasi u dalxiis tagay, waxa ayna ka warrameen waxa jasiiradda Kooyama ay uga duwan tahay deegaan dalxiisyada kale ee ku yaala gobollada dalka, waxayna sheegeen inay tahay jasiiradda mid aad u qurux badan oo dalxiiska ku wanaagsan.
maanta waxaan soo booqanay jasiiradda Kooyama oo qiyaastii Kismaayo u jirta konton kiilomitir wax ku dhow waa jasiirad dalxiiseed inta badan dalxiis loo yimaado dadka reer Kismaayona ay aad u yimaadaan dhalinyaro saaxiibadeena oo reer Muqdisho noo yimid oo ay hogaaminayso Sansan Travel Agency and Tourism waxaan soo soconay muddo hal saac iyo bara saakaan soo baxnay hadda waxaan ku sugannahay jasiiradda Kooyama Waa mahadsan tahay waa ku dhowahay maanta waxaan u soo dalxiis tagnay deegaanada Kooyama iyo Fuuma iyo jasiiradaha u dhow oo dhan waxaana hadda ku sugannahay jasiiradda Kooyama waxaan safarka nagu weheliyey dad marti ah oo nooga yimid magaalada muqdisho dhalinyaro safarkan oo ah aan ugu kuurgelayno nabadda iyo barwaaqada ka jirta deegaanadan jubbaland gaar ahaan deegaanadan dhaca dhanka badda safar aada u qurux badanay ahayd waxaa soo baxnay saaka baari sideedii markay ahayd waxaa kasoo baxnay xeebta calaley anagoo soo marnay meelo badan xeebta qandalaan soo marnay fuumaan soo marnay ugu dambeyn hadda waxaa joognaa jasiiradda aad u quruxda badan ee kooyaame marka laga tago dadka ku nool deegaanada jubbaland waxaa jira dad kale oo ka yimaada gobollada dalka iyo sidoo kale kuwo markaasi ajaanib ah kuwaas oo dhammaantood safarro u soo gala si ay markaasi ugu dalxiisaan goobaha dalxiiska ee ku yaala gobolka jubbada hoose